Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha May, waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada shanaad ee ka soo wareegatay goortii la aasaasay Raadhiya Haisnain ee magaalada Tana Jowhar. Cusmaan Xuseen Cumar Guddoomiyaha xaafadda Hantowdaag ayaa hambalyo iyo bogaadin shaqo hawada u mariyay maamulka iyo shaqaalaha warbaahinta Haisnain waxa uuna kula dardaarmay in ay laba jibaaraan howlaha adag ee arrimaha bulshada ay hayaan.
radio isnai waa aad iyo aad ah hambalyo hambalyo hambalyo Eh, shan iyo tobanka may weliba waxaad ku aadiseen waktigaasu maadaama aad tihiin dhalinyaro maalinta dhalinyarada soomaaliyeed fifty may ayaad ku aadiseen waa laba xafladooda isku qabsan kartiin maalinta dhalinyarada iyo maalintiina waa isku aadiseen waan idinkaga hambaliyaynaa wax badan wax badanna waa u qabateen bulshadan oo wax badan oo xaqiiqa aad usoo gudbisaan mar walba danahooda aad ka shee aad macnaha ka sheekaysaan dhibaatada jirto dee horumar hadduu jiro duruuf hadday jiraan een wax ceeb oo laidinkaga sheegana ma oo laidinka sheegana ma jiraan aad iyo aad aan laidinku kalsoon yahay anoo ku hadlaya magaca xaafadda hanti wadaag reer hanti wadaag iyo eh, tu- eh, diriskooda iyo saaxiibadoodba hambalyo idin wada leeyihin dhammaantood sanadkan sanadkiisa kale iyo sanadyaalo kaleba barshbashi barwaaqa ku gaara maxaa laidinka fiye oo istuudiyaal waaweyn leh oo macnaha idaacado waaweyn laan idinka rajaynaynaa oo telefishinada adduun adduun leh waxaan dhihi karaa waa raadiyaha keliya ee maanta xarafna aan da- lahayn ee macnaha waxaa lagu sheegtan aan lahayn macnaha ee si nadiifa warbixin saxan kalsooni leh dhexdhexaada wax walba kusoo gudbiya horumarka bulshada mar walba ka sheekeeyo sababtoo idinka siyaasadna shaqo kuma lihidin ma gashiin waxyaabo kale ma gashiin een, dad macnaha isdacaydayna iyo odayaal ma gashiin ma haween ma gashiin waxaad oo mar walba heegan u tihiin soo gudbinta wanaaga bulshada mar walba nooc ay doonaan baadaano baahi ama baahiyaha gaar ka qabaan bulshada baahiyaha gaar ka qabo ama dhalinyaradii ama waayeeladii ama bulshadii kale oo soo barakacayaalkii ama dhibaatooyin kale sida hadda fatahaadahaas eh, sida colaadahoo kale laakiin wax kaloo dhibaato ah oo laidinkaga sheegto ma jiraan soo gudbinta wararkaasu waa meesha keliya loo baahan yahay ee qofka uu ku nafisi karo waaye markay culaysa jiraan Shan sano ka hor waxaa markii ugu horeysay magaalada Tana Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle laga maqlay muujadda 87.7 FM megahertz oo loogu magac daray magaca qadiimiga ah ee warshadii sonkorta Haisnain.